magaalada kismaayo ayaa waxaa dhowaan laga hirgeliyey waddooyin cusub oo laami ah waxaana hadda la wadaa waddooyin kale oo loogu talagalay in laga hirgeliyo deegaanka madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam ayaa waxa uu ka hadlay muhiimadda ay leedahay in la dhiso waddooyinka isagoona ka hadlay in si hufnaana loo wado dhismaha waddooyinka maanta magaaladana taariikh idinku filan waxay ahayd iyo waxay soo martay iyo siday tahay waxaa la yidhi waddooyin baa hadda la bixinayaa waddooyin kalean riixaynaa waxaan aada uga mahad celinayaa cid kasta oo maamulka oo waddooyinkaa ka qayb qaadatay iyo maanta inay dadku fahmeen waddadu macnahay u samaynayso waa guul taariikhi ah qofka labada mitir ee u soo hadhaa waxay u noqonaysaa valyugaa u kacay waxba u taraysa ha lagu dadaalo oo waxyaalaha waxaa maandhown aad la ii soo celinaya masaajidaa mitir soo galay qofka masaajidisa wuxuu leey waa masaajido intuu waddadii soo galuna waa beyd ilaahay ayaa ku waxayn masaajidka waa laga dubin wixii waddada soo gala masaajidka intii waddada soo gashay waa la dubin tanaa asala ha ka shaqayno oo dadku ha ka shaqeeyeen waxa gaalayaa inay noqoto war maanta magaaladana dhoobadii iyo dhiiqadii intii laga raysawada laamiya soo waxtar maaha